bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jowhar qodobbada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle oo kormeeray laamiyada laga hirgelinayo magaalada jowhar xarunta cusub ee urur siyaasadeedka iftiin qaran oo maanta si rasmiya loogu daafuray magaalada jowhar madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay munaasabadda xuska maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee labaiyo tobanka abriil dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan heshiiskii iiraan iyo maraykanka oo fashilmay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jowhar idinhayo kuwada ugu doorka ron haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkii intaasi ka faahfaahsan waa habeenimo axadda labaiyo tobanka bisha afraad laba kun lix iyo labaatan madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali gudlaawe guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo guddoomiyaha maamulka degmada jowhar wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta kormeer ku tagay laamisaarista wadooyinka magaalada jowhar oo heer gabagabe maraya madaxweynaha ayaa ku ammaanay shaqaalaha ku howlan inay dhisaan wadooyinka magaalada jowhar howlaha ay ka hayaan xarunta cusub ee urur siyaasadeedka iftiin qaran ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray magaalada jowhar maxamed ibraahim jimcaale amoore ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya magaalada jowhar caasimada hirshabelle ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay urur siyaasadeedka iftiin qaran kaasi oo ka mid ah ururada dalka ka diiwaan gashan munaasabadan oo ahayd mid heer sare ah loona soo agaasimay waxaa kasoo qaybgalay guddoomiyaha ururka ahna wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa hirshabelle maxamed maxamuud ibraahim goodir guddoomiye ku-xigeenka ahna wasiirka wasaaradda beeraha hirshabelle doctor maxamed sheekh maxamuud xubnaha fulinta xisbiga mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee hirshabelle ururka haweenka hirshabelle iyo bulshada rayidka qaybahooda kala duwan intii ay socotay munaasabadan waxaa lagu soo bandhigay suugaan lagu soo dhoweynayay urur siyaasadeedkan oo ugu horeeyo musharax madaxweynaha soomaaliya wasiir maxamed maxamuud ibraahim goodir ugu horeyn maxamed yaasiin mahdi maxamed eeq alfax ayaa faahfaahin guud ka bixiyay ujeedka xisbiga loo daafuray ururka waxaa loo aasaasay in intaas a hadda soo sheegay xasiloonida in uu ka shaqeeyo waxaana la aasaasay xuriyaddii dalka markii soomaaliya xuriyadda qaadatay door dheer oo soo bilaabatay markaas ilaa iyo hadda maantadan la joogo maalin walba waxbaa lagu daraayay haddaba hiigsiga waa soomaali oo mid ah dhismaha bulsho ku wada nool nabad barwaaqo dimuqraadiyad iyo weliba horumar waana hiigsiga waxa uu ka kooban yahay shan tiir oo kale ah kow sugidda amniga sinnaanta iyo cadaaladda labo la dagaalanka jahdiga la dagaalanka jahliga cudurrada iyo weliba saboolnimada labo dib u habaynta maamulada siyaasadda iyo weliba wax ka beddelka qaabnololeedka bulshada saddex gaarsiinta isku filnaansho dhaqaale iyo weliba horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha shan adkeynta difaaca qaranka iyo weliba horumarinta ciidamada qalabka sida ee dalka soomaaliya qaar ka mida ururada dhallinyarada midka haweenka hirshabelle ayaa dhankooda munaasabadan ka hadlay marka koowaad waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo madaxdii mas-uuliyiintii iyo qof walboo ka soo shaqeeyey maanta ururka iftiin qaran in laga dahfuro caasimadii dowlad goboleedka hirshabelle oo ah xarun u baahneed inay hesho urur siyaasadeed dhallinyaradii degmada jowharna ay ka amba qaadaan codkoodana ugu cilbaxaan si ay u codeeyaan ama ugu codeeyaan qofkii mudnaa inuu mas-uul uu noqdo ama kursigaasi ku fadhiisto waxaan leeyahay waad mahadsantihiin ka dhallinyaro ahaan haddii aan nahay dhallinyaradii degmada jowhar waxaan diyaar u nahay wakhti walbo goob walbo inaan la shaqayno urur siyaasadeedka iftiin qaran xisbiyada magaaladan way wada furan yihiin maadaama uu yahay xisbigii ugu horeeyey maanta ay kasoo qayb galaan haween iyo dhalinyaro iyo maxay intaanoo bulsho ah waxaan rajaynaynaa in xisbigan uu noqdo xisbigii ugu cod badan meeshan maadaama uu fursad u yeeshay marka ugu horeysay annaga waxaan nahay horto xisbiyadani waxaan rabnaa xisbiga urur siyaasadeedka in haweenka aad ay u tixgeliyaan kuraasta haweenkan ee indho gooni ah lagu fiiriyo waxaa kale intoo jirto dadka dhan codkaaga ayay ku xiran tahay qofka aad rabtid inaad soo saarata dadkao dhan inay ku biiraan xisbiyo maadaama xisbigan uu yahay xisbi ugu horeeyey ee caasimadda laga dahfuro dadka inay isdiiwaan geliyaan haddaadan isdiiwaan gelinin oo maxay ahayd xisbiyo aadan ku biirin codkaaga waxuu matalaya mana codee kadib laakiin dadka inay isdiiwaan geliyaan aan aniga aan ku boorinaya khaasatan haweenka mudanayaasha baarlamaanka iyo xubno ka tirsan wasiirada hirshabelle ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadan lagu daafurayay xisbiga iftiin qaran
maanta waxaa sharaf iyo wanaag noo ah in aan magaalada juhar aan ka daafureyno xisbiga iftiin qaran oo ah xisbiyada u diiwaan gashan qaranka soomaaliya haddeerna diyaar u ah inuu ka qayb galo doorashada ka dhaceysa baydhabo iftiin qaran waa xisbi heer qaran ah madaxweyneheena aan jecelnahay madaxweyne sayid cali gudlaab xuseen waa xisbiga g m c waa madaxweyneha sida ogtihiin xisbigan musharaxiisa madaxweynenimada waa wasiir goodir dadkaka u fahmaan
farxad ayay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galno xafladan ballaaran lagula casuumo daafurka ururkan oo ah ururka ugu horreeyey oo caasimadda jowhar lagu casuumay aadaan u soo dhoweynaynaa waxaan leenahay guulaysta aadaan u mahadsantihi iftiin qaran waan soo dhowaynaynaa ma soo dhowaynaynaa guusha yaare guusha yaare war durbaanka caawey iftiinka yaare salla caleyh aadaan u mahadsantihiin soo dhowaada
wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle ahna guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ayaa sheegay in qof weliba uu u furan yahay inuu qayb ka noqdo ururkani maanta haddaynu nahay tiimka reer iftiin qaran maanta waxay noo tahay maalin farxad gooni noo ah annagoo ku sugan deegaankeenni aan u dhalanay inaan ka daafurayno xaflad loogu talagalay daafur xisbiga taasoo loogu talagalay in shacbiga reer hirshabeelle ee codkooda ku ciilbaxaan xisbigaanna waa xisbi soomaaliyeed waa xisbi reer hirshabeelle ay leeyihiin cidda madaxda ka ahna waa cid hirshabeelle ka soo jeedo reer hirshabeelle ah marka waxaan leenahay xisbigan idinkaa iskale iska diiwaangeliya codkiina ku ciilbaxa waxaa idin jooga waa wiilal soomaaliyeed waa wiilal- wiilal reer hirshabeelle ah Eh, sidoo kale xisbigan wuxuu ka diiwaangeshan yahay soomaaliya oo dhan hadda wuxuu doorasho ku jiraa eh, waa doorashada hadda qof iyo codka ka socota waddanka Eh, Ba- baydhabo doorasho xisbiga ugu jiraa sidoo kale hirshabeelle doorashada ka dhacaysa hadduu alla idmo insha allah diyaaraan unahay inaan ka qayb galno doorashada qof iyo codka waddanka ka dhici waddanka oo dhan ka wada dhici doonto sidoo kale waxaan ka qayb galaynaa ama xafiisyadayna aan ka furi doonaa hadduu alla idmo isteydyadoo dhan Eh, galmudug waa ka furaynaa insha allah waqooyi bari xafiisyaan ka furan doonaa hadduu alla idmo xisbiga waxaan rabnaa in madaxtinimada waddanka inaan wax isbeddel muuqdo aan ka samayna hadduu alla idmo insha allah waxaan rabnaa codkiina inaadna siisiin waxaan rabnaa inaadna garab istaagtaan waxaan rabnaa inaad xisbiga kusoo wada biirtaan intii hadda ku jirtay inta ka dhimanbo waad mahadsantihiin mar walbaba iyo meel walbaba aad joogtaan waxaa idin leenahay xisbiga kusoo dhowaada
ugu dambeyn musharax madaxweynaha soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga iftiin qaran doctor maxamed maxamuud ibraahim goodir ayaa ka sheekeeyey himilada xisbiga iyo waxa uu kaga aadan doorashooyinka qof iyo codka ah isagoo bulshada soomaaliyeed u ballanqaaday in xisbigani uu yahay mid ummadda u cadaalad falaya maanta waxaan daah furaynaa oo gobalkii dowladda hirshabeelle aan ka daah furaynaa gaar ahaan caasimadda jowhar urur siyaasadeedkii iftiin qaran urur siyaasadeedka iftiin qaran wuxuu ka yimid xoolo dhaqatada beeralayda iyo muruqmaalka iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee jecel horumarka dalkan iyo inuu gaaro meel wanaagsan oo hiigsan urur siyaasadeedka iftiin qaran qodobadiisii hiigsiga horaa ladinkugu akhriyey number one waxaa ka ah waxaa weeye amniga iyo difaaca dalka maanta waa labaiyo tobankii abril waa maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka koowaad waxaan leenahay hambalyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maalintii lixdan iyo lix guuradiisa weeye la'aantiisna waddankan halkan ma soo gaareen halkanna xaflad maanta kuma ayna qabsadeen marka marka koowaad waxaan halkan ugu ambaleynaa ciidamada xoogga dalka
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed munaasabadda labaiyo tobanka abriil cabdisalaan juulle ayaa muqdisho kasoo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya waxauu kaga qayb galay xuska labaiyo tobanka abriil oo ah maalintii dhidibada loo taagay lana aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo sanad guuradooda ay kasoo wareegatay lixdan iyo lix sano munaasabadda waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasiirka gaashaandhigga ciidamo aada u fara badan iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta lagu soo bandhigay gaadiid dagaal ciidamo tababaran dhoola tusna la sameeyey diyaaradaha dagaalka ayaa dhankooda qayb ka ahaa dhoola tuska
bulida casriga ah ayay geesiyaasha la tallaabsanayaan oo ay ku balalaysan yihiin gaadi casriga oo wadamo guud qaadamayaanaysan balse dalkeeda soomaaliya waxa uu leeyahay wiilal u taagan inay difaacaan qaranka intaasi kadib waxaa ugu horeen goobta ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa uuna hambalyo u diray dhammaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan waa sanad guuradii lixdan iyo lixaad ee aasaaska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed labaiyo tobanka abriil kun sagaal boqol si ay u noqoto tiirka difaac si ay u noqdaan tiirka difaaca qaranka ilaaliyayaasha midnimada dalka iyo sharafka ummadda soomaaliyeed waxaan halkan uga hambalyeynayaa dhammaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed saraakiil saraakiil xigeen alifley iyo dabley sidoo kale xaasaska iyo waalidiinta xubnaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed hambalyo kashka iyo laabta ka soo go'day oo ku aadan munaasabadda xooga dalka soomaaliyeed waa tiir ku sunsan taariikh dheer oo leh oo ama ku salaysan geesinimo nafurnimo iyo difaac joogto ah oo ay laga soo bilaabo halgankii xorriyadoonka ilaa maanta dhankiisa wasiirka gaashaandhigga ayaa goobta ka hadlay markan muuqda wuxuu ka dhashay dadaal joogto ah iyo ka go'naanshaha dowladda aada hoggaamisid ee dibudhiska hay-adaha amniga waxa uu ka turjumayaa aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo sida ay dowladdu uga go'an tahay in ciidanka soomaaliyeed mar kale noqdo xuduud qaran oo difaacda dalka sugta amniga kana xoraysa deegaanada ay ku hadsan yihiin cadowga ummadda soomaaliyeed ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud oo goobta ka hadlay ayaa wuxuu u hambaliyey ciidamada xoogga qaybahooda kala duwan isagoo ku ammaanay shaqada adag ee u hayaan dalka iyo dadka soomaaliyeed intii xuskii aasaasidii geesiyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan sarreeyayaasha saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda dhammaan waxaan leeyahay hambalyo idiin rajaynayaa guul iyo sharaf sida aad ugu leedihiin ummadda dhex ummadda soomaaliyeed insha allahu mid waarta ayayna noqon doontaa sharaftaas saraakiisheenna hoose halkanaan ku tababari doonaa ciidanka markaa qalabna dhinacaad waxaad ka aragteen oo sambal ah maanta waad aragteen tababaradooda iyo soo kabashadooda meeshaasu marayaa waxaan leeyahay waajibaadkiina iyo hawshiina way caddahay qalab wixii dowladda soomaaliya idiin heli kartay waad hesheen waad haysataan waxa dhimanna waa lagu maqan yahay waa la daba joogaa xuquuq iyo nolol fiican wixii dowladda soomaaliya ay idiin heli kartay way idiin heshay waxa dhimane la tawsan yahayna way soo socdaan waa loo maqan yahay haddii ala yidhaah mar kale hambalyo aada iyo aad ayaa umahadsantihi faahfaahino ka soo baxaya al-shabaab lagu weeraray gobolka shabeellaha hoose sumeeye daahir salaad ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska danaba waxay fuliyey howlgal qorshaysan oo lagu beegsanayay bar kontarool oo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka tooratoorow ee gobolka shabeellada hoose howlgalkan oo la qorsheeyey ayaa lagu soo qabtay maleeshiyaad barta koontarool ku sugnaa ujeedada howlgalkan ayaana lagu sheegay inuu ahaa burburinta goobaha al-shabaab ay canshuurta kaga qaadaan shacabka iyo gaadiidka mara wadooyinka gaar ahaan jidka weyn ee isku xira shabeellada hoose iyo gobolka baay tallaabadan waxay si toos ah u xoojineysaa xoriyada isu socodka ganacsiga iyo badqabka bulshada ku nool labadaas gobol ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska danab ayaa waxay adkeynayaan go-aankooda ku aadan sii wadida howlgalada qorsheysan ee lagu ciribtirayo al-shabaab si loo xaqiijiyo amni waara xasilooni iyo badbaado ay ku noolaadaan dhammaan shacabka soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyey warkan ka soo baxay dowladda soomaaliya saaxiib aabbaha kula hadlay halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa rediyo jawhare haatanna warka dibadda wafdigii ka socday dalka iiraan ayaa ka tegay magaalada islaamabad sida ay sheegtay meher news agency ee iiraan wafdiga uu hogaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka iiraan maxamed bahgaar ayaa ka dhoofay wax yar kadib sagaalkii subaxnimo ee wakhtiga bakistan sida ay warbaahinta sheegtay tallaabadan ayaa timid kadib markii wafdiga maraykanka uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa iyaguna ka tegay islaamabad kadib markii wadahadaladii nabadda ay ku guuldaraysteen in ay isku fahmaan labada dhinac warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jowhar waa naga intaa